hay-adda islaamic relief ya ka wareejiday maamulka degmada balcad laba boqol oo neef oo xoolo nool ahaana si olanka tiragalay dadka dantiyer ee ka dhaqan degmada seyti qaasim cali nuur guddoomiyaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe iyo ugaaska guud ee degmada yoweybayo ogmahad nagan hay-adda islaamic relief oo deeqduun iyo hadeersidii dadka dantiyer ee ka dhaqan balcad waxaan maanta farxad noo ah ama hambalyo aan leenahay ciiddii carafo waxaan ka guddoonnay markii koowaadna ay aheen markii labaadna ay aheen islaamic relief degmada balcad waxay ku soo deeqday araygii loogu talagalay ulxiyada marka waxaan leenahay degmada cadaddaa u keenteen oo guddoomiyaha sii ansixi doono kullii walaalkii wax kuu keenay wuu mahadsan yahay inkastoo balcad soddon kun oo qoys ay ku nooshahay sida hadda ayaga ay noo sheegeenna shan kun oo ruux ama shan kun oo qoys ay deeqayso waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin laakiin degmada balcad wixii kaafiyo ilaahay subxaana watacaala ay ka sugaysaa iyo wixii kaleo waxgaradoo islaami ayagana si ay ugu soo daydaan islaami reliif oo kale dadaalka ay samaysay intii kaleoo qurbaan iyo wax kaloo wanaag noo keentan aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan leeyahay hay-adda islaamic relief way mahadsan tahay maanta waxayna soo gaarsiisay oo ka guddoonnay iyada iyo qoladii kambanigaba laba kun boqolsideedboqol sagaashan iyo siddeed neef oo dhammaystiran waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin dadkii iyo aa ugu tala gasheen ee masaakiintahay ee xaafadaha deganaay amba kaamamka deganaayna waxaan rajaynaynaa insha allahu inay sidii loogu talagala u gaari doonaan maanta waxaa raba waxaa farxad noo ah inay islaamic relief ku garab istaagtay bulshadeeda balcad arigaas amba xoolahaas loogu talagalay ciidda odxyada oo ciiddan ay tahay ciiddii xoolaqalka waxaan leenahay in soo sadaqaysata ilaahay ajra ka siiyo inta keentana ilaahay subxaana watacaala ajra ka siiyo annagana waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa in bulshadii sideedii loogu talagalay inay ugu faa'iidaysato annagana wakiil ugu nahay gaarsiin doonnaa waxaan leenahay islaamic relief sidaad ugaaska sheega tira intaas ka badanaa balcad ku nool intaa keenteenna waa bilow barako waana rajaynaynaa insha allahu inaad wax ku soo dari doontiin maadaama degmadan degmadiinna tahay hay-adihii kale wax keeni jirana waan rajaynaynaa inay ku dayso doonaan islaamic relief hay-adda islaamic relief yo ee hay-ad inta badan ku shaqeeya saa arrimo gargaarka ee lansuubyow dadka soomaaliyeed